bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda dalsa qodobada ugu waaweyn warkeena subaxnimo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah waa sidee xaaladda caafimaad bilaal bulshaawi xalay kooxo hubaysan ay ku dhaawaceen magaalada muqdisho shirkii wadamada baarlamaanada afrika ah oo maanta la soo gebagabeeyey iyadoo sidoo kalena qodobo dhowra ay ka soo baxeen kulankaasi dowladda soomaaliya gaar ahaan wasaaraddeeda arrimaha gudaha ayaa sheegtay inay bilaabi doonto wadatashiyo ku saabsan sidii dagaal loogu qaadi lahaa al-shabaab bajaajlayaasha magaalada muqdisho dhibanayaal iyaguna sidoo kale dhib loo haysto akhbaaraadka dibaddana waxa aad ku dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey dagaalada ka socda qaybo ka mida waqooyiga dalka etoobiya
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaas waxaynu qodobadani wararka ugu waaweynaa dhegaystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo oo dhammaystiran xaaladda caafimaad ee bilaal bulshaawi oo xalayta kooxo hubaysan ay ku dhaawaceen agaarka maqaayad ku taalla isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho ayaa soo hagaagaysa waryaheenna faadimo cabduqaadir oo tagtay goobta islamarkaana waraysi la yeelatay mid ka mid ah wiilasha la dhashay bilaal bulshaawi ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay inoo soo jeedinaysa fadhiyey waa lagu imaaday weliba qayb sare inay aheedaan jeclahay saddex baalootaa lagu gamay wallaahi dad dhallinyaro iska bulshaabiyo soshaalo iska ahaa ummadda ma dhibaateeyo aydhuna waxaa ilaa is taxabad looskaagama
saacaddu markay ahayd abbaara sagaalkii fiidnimo waxaa magaalada muqdisho lagu dhaawacay bilaal bulshaawi oo inta badan soomaalida u taqaano madaxweynaha tigtok aadna markaasi u isticmaalo dadku ugu yaqaanaan baraha bulshada gaar ahaan barta tigtoga ay soomaalida ku wada kulanto waxa uu ku jiray markii la dhaawacayay mid ka mid ah maqaaxyaha ku yaala magaalada caasimadda ee muqdisho waxaana dhaawacay sida la sheegay kooxo markaasi bistoolado ku hubaysan oana heebtooda la garan waxaana markaasi la fadhiyey wararka qaar sida aan ku helayno wiil ay saaxiiba yihiin durbadiiba waxaa loo soo qaaday isbitaalka digfer ee magaalada muqdisho oo hadda ku jiro waxaa sidoo kale ehelkiisa oo inala waramay ay inoo sheegeen in xaaladiisa caafimaad sidii hore ay kasoo hagaagayso oo hadda lagula tacaalayo isbitaalka digfer ee magaalada muqdisho walaalkiis waan daqiiqada ka hor waraysanay ayaa ugu horeyn waxaan wax ka weydiinay sida xaaladu ay ahayd iyo qaabka falkan uu ku yimid iyo halka uu jooga marka ay dhacdadan dhacaysay cabduqaadir wax gaaray horta waa wax yar laakiin qaabkay wax u dhaceen aniga goobjoog uma ahaynin waxaa waaye waa lii soo sheegay inuu dhaawacmay dhowr xabad inuu ku dhacda marka hore lii sheegay xaal qofka inuu doomihiisa joogin waxaa waaye wixii rabaa loo sheegayaa soomaalidana wixii wixii say rabaan wax kaga qaada laakiin xaaladiisa hadda waa boqolkiiba boqol way fiican yahay qadar yar ayaa gaartay wax u qoran ayayna ahaayeen ma dhaheyno maxay u gaartay yaa geystay laakiin muhiimaddu waxay tahay walaalkeen in oo hadda wanaagsan yahay wixii kaloo tilaabaan laamaha amniga shaqo ku leh marka insha allahu tacala xaaladiisna waa boqolkiiba boqol taas ma ogaan karno marka taasna waxay u taallaa magaaladan dadka amnigooda maamulka u haya u taallaa meel maqaayadoo fadhiyey waa lagu imaaday weliba qayb sare inay aheedaan jeclahay saddex baalootaa lagu gamay meesha uu joogana waa area oo seefa inta badan sida soomaalida dadka muqdisho jooga u yaqaaniin laakiin allah seef naga dhigi karee xaaladiisa laakiin walaalkii alxamdulilah waaye duca keliya naga nooga baahan yahay ogaalkiisa waa taam waxa ku dhacay iyo wixii lala rabaynaya alxamdulilah waa kaafii kala dheeri wallaahi dad dhallinyaro iska bulshaabiyo soshaalo iska ahaa ummadda ma dhibaateeyo aydhuna waxaa ilaa is taxabad looskaagama marka alxamdulilah qofka kale geeska loo fadhiyay xabadda saddexaad ugu dubtay cajirka u dhacday marka yarkaasa aad u daran allah cafiyo yar guri la degin uu ahaayo asiga cushamlis ay ahaayeen marka xaaladiisa le hadda waa waxaa ka sheegna waa dembi waaye dembi dhaaf allah wareego qadira uun ku dhacday khalaas alxamdulilah
markii aad fiiriso agagaarka isbitaalka degfer aad ayaa loo soo buuxdhaafiyey waxaa sidoo kale halkan ku sugnaa ehelka bilaal bulshaabi oo soomaalidu inta badan ay u taqaana madaxweynaha tiktok iyo sidoo kale dhammaan dhallinyarada ay ku saaxiibeen dhanka baraha bulshada faadumo cabduqaadir haday tvga dalsan magaalada muqdisho gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa ka qayb galayay gabagabadii kulankii gudoomiyaasha baarlamaanada afrika ee ka dhacay dalkaasi south africa gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoowe ayaa ka qayb galay xiritaanka shirweynaha ku iyo tobanaad ee gudoomiyaasha baarlamaanada afrika oo lagu soo gabagayay magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika gudoomiyaha baarlamaanka ee soomaaliya ayaa sheegay in qodobo badan looga hadlay kulanka sidoo kale socday muddo laba maalmood ah ayaa diiradda lagu saaray adkeynta iskaashiga buuxa ee dhex mara dowladaha ku bahoobay madashan iyagoona muhiimad gaar ah siiyey la socodka isbedelka cimilada iyo weliba qaaradda ay haatan ku sugan tahay cunayarida soo food saartay shacabka ku dhaqan qaaradda sidoo kalena sidii looga dhabayn lahaa ballanqaadyada ay ka soo baxay shirkan u dhexeeyey gudoomiyaasha baarlamaanada afrika ugu dambeyn madaxda ayaa isla gartay in si wadajir ah looga hortago abaaraha soo noqnoqday iyo daryeel xumida ay wajahayaan malaayiin qof oo afrikaan ah oo ku dhaqan qaaradda afrika shirkan oo intuu badan uu socday looga hadlayay arrimo badan oo ku saabsan sidii wadamada qaaradda afrika gaar ahaan madaxdooda ay isaga kaashan lahayn arrimo badan oo ku saabsan ka hortagga gaajada weliba faqriga iyo weliba colaadaha inta badan ku soo noqda geyga soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka oo shalayto oo isagu khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey kulankaasi ayaa sheegay in dowladda soomaaliya looga baahan yahay in wadamada qaaradda afrika ay yeeshaan horumar ku aadan sidii laysaga kaashan lahaa arrinta soo noqnoqotay ee ku saabsan abaaraha ka jira qaybo ka mid ah gudaha dalka soomaaliya bajaajleyda magaalada muqdisho dhibanayaal ugu iyagu laga dhib sheeganayo warbixinta warkan waryaheena mahad nuurre ayaa noo diyaariyey
muqdisho waxa ay sugaysaa dubakabasho amni tan iyo burburkii dowladdii dhexe kadib fiilasho aan weli ficilkeeda si buuxda loo arag tani waa muqdisho kuwaana waa ciidanka amniga tanina waa gaadiidka bajaajka bishan iyo labaatankeeda yaa canshuurta layga qaadaa bil walba shan iyo labaatanka markay gaadho maalinta lix iyo labaatanaad ma shaqaysan karo waa lay qabanaya intaa laygu qabanaya intaa laygu qabanaya meel walba waa lii taagan yihi bajaajku waa gaadiidka dadweynaha ugu badan ee laga adeegsada caasimadda ummadda soomaaliyeed markii loo eego sannadyadii dambe waxay daboosho oo shaqa abuur u noqotay gaadiidkan dad isugu jira dhallinyaro odayaal haween oo xirfad lagu xamaasho u taha laguna maareeyo sidoo kale nolosha dad badan oo ku nool dalka lix saa wixii ka dambeeya mootada sida badan waa la joojiyey iyada naftarkeeda caqabad waa dadaa ka shaqaysan jiray
marka laga soo tago faa'iidooyinka bulsho ee bajaajka beddelkeeda waxaan warbixintan diiradda ku saari doonaa dhibaatooyinka ay la kulmaan bajaajleyda iyo sidoo kale tan ayaka lagala kulmo oo qusaysa dhinacyo badan kaxeeyayaasha mootayaashaan ka mid ahay carqaraan soo wajaha marka ma yara waxaa ka mid a jacabka ka mid a waddooyinkii qaar badanoo la mari karina ka mid ah dilalka haddana soo fara badanaya caqabadda ugu muhiimsanay hadda annaka canshuurta kaleeto qofka hadduu jirado ama uu dhinto ama uu safro mootadu canshuurta way ku soconay wax suurtagalana ama xuquuq adduunyada ka jirto oo ama dhaqan islaam ama dhaqan gaalana ma aha waa canshuur qofka hadduu dhinto soconayso oo berri markii mootada in la iibiyo loo baahdo meesheeda kasii soconayso waa codso lahayn inay dad caqli le u fadhiistaan arrinkaas oo lagu laabto oo qofka markuu shaqaysana sida caasiga maalinkii laamiga lagu qabto lacagta looga qaato mar kaletana loo sii daayo bajaajleyda inta badan waxay isku arkaa dhibanayaal lagu geysta dilal waddooyinka laga xirto canshuur laga qaado oo beddelkeeda aysan helin adeegyada u baahnaayeen caqabadaha ay la kulmaan waxaa sidoo kale qayb ka ah dilalka ay geystaan ciidanka dowladda sidoo kale ma ahan kuwo wakhti kasta shaqayn karo kadib amar ka soo baxay laamaha amniga si gaara ciidanka booliiska soomaaliyeed
hataa aan ka galabsado markaa igu dilaya ma garana hataan xabad iguma ridin waan ka carara cagayan kaga baxsada wallaahi nabaradu igu dhuftay ilaa al'aan way igu yaalaan isbuuc ka badanaan la xanuunsanaa wax uu igu dilayana ma garanayo mootadana wadaa aniga waxaa la arkay waxaa arkay intii gadaal lay soo fadhiistay nabad la yidhi wax qasab nagu wad calaashaan oo lacagtii ama aan la heshiiyeyba oo lacagtii aan kula heshiiyey markii aan maajid tegey lay dhahay afar xabadood baan astaawi maalin waxaan kula heshiiyey afar dollar baan nin kula heshiiyey askariya wuxuu yidhi nio meeshan aad geenaysaa waad soo celinaysaa goanbag laba dollar iyo laba dollar markii aan geeyey oon soo celiyey wuxuu yidhi aan dhahay lacagtii tur afar xabadood baa igu jirta afartan ma kugu dhuftaa buu igu yidhi meelashaan wax kale ka sugaaya warmay labay ahaayeen mid baa iga qabtayba inuu igu dhufto wadamcayo afar xabadood baa igu jirta afartan ma kugu dhufan buu iska soo jaray qori afartii doolar afar xabadood ma kugu bedelaa buu igu yidhi qori buu ii raacsadayba dee nin kale loo socdo askari un baa yidhi war ninka daadaa lacag la'aan iyo dilyaan iskugu darini iska daa oo laca- lafiisa la baxsadee sidii baan lafayga uga baxsaday lacagaan ka qaaday iska daaya lafayga baan la soo cararay wallaahi wixii dorobal oo dhan dilalaa loo geystaa oo wixii mooto wado iyo wixii kaloo dorobal oo ayuu nuuc baabuur oo wado caqabadaha dadka dilka geysayaan in wax laga qabto oo caqabadaha ee sida loogu qaban karo caqabadaha Markii isugu yimid- macnaha seem ay noqday mar walba dhibaatada ay noqotay dhibaato xagga qaraxa markuu dhacaana ay ku wada dhimanayaan oo ay u siman yihiin macnaha kanana uu dilayo kan kalena uu qarxinayo oo labadaba aysan u aaba yeelaynin marka waa codso lahayn dadka markay rabaan inay dadka maamulaan ay u taliyaan inay na- ay isku laabtaan ay ka hadlaan shacabka diferensiga u dhexe
dhanka kale ciidanka amniga ah ayaa ku eedeynaya bajaajka in ay qaarkood qayb ka yihiin amni darrada dalka ka jirta si gaara muqdisho aysan ahayn kuwo u wada hogaansamo amarada amniga ilaalinta sharciga maritaanka wadooyinka soomaalida ku dhaqan dalka etoobiya ayaa sheegay inay rajeynayaan in dhaqaalo fara badan ay ka helaan shidaalka la sheegay in laga laga qodayo qeybo ka mid ah dhulalka ismaamulka soomaalida ee etoobiya dadka soomaalida ee ku dhaqan kilinka shanaad ayaa rajeynaya barnaamijka mashruuca la xiriira kadib markii dowladda etoobiya ay bilowdo in shidaal laga qodayo qeybo ka mid ah gudaha dalka etoobiya gaar ahaan dhulalka soomaalida etoobiya ayaa dadka ku dhaqan gobollada qaarkood ay sheegeen inay rajeynayaan dhaqaalo fara badan ay ka rajeynayaan haddii dowladda dalka etoobiya ay ku guuraysato in iyadu sh- shidaalkaasi ay soo saarto dowladda etoobiya ayaa sheegtay in balaayiin dollar ay sheegtay in oo shidaal ay ka soo saari doonto qeybo badan oo ka mid ah gudaha dalka etoobiya gaar ahaan dhulalka soomaalida etoobiya horey ay isugu dayeen maamuladii ka horreeyey ra-iisul wasaaraha xilka haya ee dalkan dalka etoobiya xilligan ay isugu dayeen in ay ka qodaan shidaal qeybo ka mid ah gudaha dalka etoobiya gaar ahaan ismaamulka soomaalida taasoo keentay in la beegsado ajaanibtii shi- iyadu shidaalka ka baaraysay qeybo ka mid ah dhulalka soomaalida ee etoobiya halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaali akhbaaraadka dibaddana weli waxaa sii socda dagaaladii ka dhacay waqooyiga dalka ee etoobiya inkastoo warar hoose la helay ay sheegayaan in ciidanka dagaalada halkaasi ka wada ay qeyb ay ka yihiin ciidamada eritreya sida ay sheegeen dad iyo goobjoogayaal ah dowladda etoobiya ayaa horey u adeegsatay ciidamo ay leeyihiin kuwa dalkaas eritreya sida qeyb uga noqdaan gulufka colaadeed ee lagu qaadayo kooxda t b lefta ka dhisan waqooyiga dalka etoobiya warkii subaxnimo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan akhyaartana dhegeysanaysaay oo naginta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tale la hel